إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada afgooye ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee magaalada janaale ee shabeellaha hoose wiil iyo aabihiis ayaa xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa wajahaya cabsi uu ka qabo kooxda amxaarada ee faano xilli askartiisa lagu jebiyey dagaallo dhowaan ka dhacay gobolka amxaarada maamulka islaamiga ee gobolka galgaduud ayaa dayactir ku sameeyey markaska daarul culuum oo ku yaala degmada galhareeri ee gobolkaas beel ka tirsan qabiilka jareer weyne ayaa nabadoon cusub ku duubatay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada afgooye ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa degmada afgooye maxamed deeq ibraahim bakaylow oo ahaa askari ka tirsan dharcadda dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgalka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee shabeellaha hoose geeska kale habeenkii xalay waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ku leeyihiin isla gobolkaas weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xerada ay ciidamada uganda ku leeyihiin degmada janaale ee shabeellaha hoose wiil iyo aabihiis ayaa waxaa lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya dilkan loo geystay wiilka iyo aabihiisa ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaan lagu magacaabo koorasan oo dhaca galbeedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dilka ayaa waxa uu dhacay habeenkii xalay waxaana la soo warinayaa inay goobta ka baxsadeen maleeshiyaadkii dilka geystay iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay maamulada galmudug iyo puntland falkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo aano qabiil arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad colaadeed oo ay ka dambeeyaan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ka taagan tahay waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa muddooyinkii dambe dilal iyo dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka ka dhacayay deegaanada galmudug iyo puntland iyadoo weli aan waxba ka qaban dhinacyada puntland iyo galmudug dilalka iyo dagaalada ayaa u muuqda kuwa sii daba dheeraada maadaama ay weli ishor fadhiyaan qabaa'ilada dagaalamaya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa wajahaya cabsi uu ka qabo kooxda amxaarada ee faano xilli askartiisa lagu jebiyey dagaallo dhowaan ka dhacay gobolka amxaarada tafaasiil ku aadan warkaasi zakariyo cumar ayaa haya walaacaan soo wajahaya xukuumadda addis ababo ayaa waxa uu yimid kadib markii dagaallo lagu jabiyey ciidamada etoobiya islamarkaana u dhexeeyey kooxda fano iyo etoobiya ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka amxaarada arrintaas oo ku qasabtay maamulka abiy axmed inuu kordhiyo askarta ka jooga gobolkaasi islamarkaana uu ku amray wasiirada iyo saraakiisha ciidanka inay u niyad dhisaan askarta ku niyad jabay dagaaladan looga adkaaday xukuumadda addis ababo dagaaladana ka socda gobolka amxaarada oo dhowr jeer oo hore ay ku soo jabtay dowladda etoobiya ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo dowladda xabashida etoobiya ay ballaarisay hankeeda ku aadan gobolka iyadoona dadaal iyo juhdi ku bixinaysa sidii ay ku heli lahayd bad iyo dekad ay wax ka soo degsato islamarkaana geeda dheer iyo geeda gaabanba ay u fuulayso sidii ay arrintaasi u hergelin lahayd iyadoona arrintan kala hadashay qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ee gobolka iyo kuwa caalami ah sidoo kale waxa ay dagaaladan lagu jebiyey ciidamada etoobiya ee kaga furmay gobolka amxaarada ay ku soo beegmayaan iyadoo xiisadda ka dhexaysa dowladda etoobiya iyo masar ee ku aadan gobolka ay ceerka isku sii shareerayso islamarkaana dowladda xabashida ay sheegtay inay wakiil kaga tahay dowladaha shisheeye ee soomaaliya iyadoona sheegtay inaysan masar ciidamadeeda marnaba u oggolaan doonin inay cagta soo saaraan dhulka soomaaliya maadaama aan iyadu lagala tashan arrinkaasi maamulka islaamiga ee gobolka galgaduud ayaa dayactir ku sameeyey markaska daarul culuum oo ku yaala degmada galhareeri ee gobolkaas sida warkaani uu ku eegayo cali aadan munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee gobolka galguduud munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay martisharaf kala duwan oo ay ku jiraan nabadoonada beesha murunsade iyo waaliga gobolka galguduud dib u dhiska madarasadan oo socday in muddo ah wuxuu maamulka islaamiga ah howshan u magacaabay guddi ay ku jiraan waxgaradka degmada waxayna u istaageen sidii ay dib ugu dhisi lahaayeen markiska daarul culum markiskan ayaa markii hore waxa uu ka koobnaa qol yaroo cidhiidhi ah balse hadda waxaa laga dhigay markis caalami ah oo xitaa marwaaxado ayaa lagu xiray gudaha markiska ogaaska beesha murunsade oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey marxaladda ay markii hore ku sugnayd madarasada
daartan daarul culuum ah daarul infaaq fii sabiililaahina waa ilaahay baa maaragtay qolkii kulaylka badnaay markay diinta u gargaareen ugu bedelay gurgaan aada u jeediin oo daaraha leh oo biyaha qabow ku jiraan oo maaragtay marawaxaduhu ku xiran yihiin oo quruxda badan ayaa ilaahay ugu bedelay nabadoon cabdishakuur sheekh ibraahim iyo nabadoon cabdiweli jimcaale oo u hadlay guddiga ayaa iyaguna ka warbixiyey dhismaha madarasada markii loo soo dhaco qaybta labaad oo dhaqaalaha runtii dhaqaalo tiro badanaa gala meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol iyo qurushaad ay noqotay lacagta ku baxda meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol lix kun boqol toban iyo afar doolar walaayada iyo rag odayaalahoo xamar iyo meelahaas jira waxay nagu soo taakuleeyeen ay noqotay soddon iyo lix kun iyo boqol iyo jajab doolar oo soo hartay hadda waxaa nagu taagan shan kun oo toddoba doolar dhiman intii ka soo horto oo soddon iyo kow kun iyo jajab ah waxaa bixiyey magaalada galhareeri iyo daafaheeda waxaan si gaar ahaaneed uga mahad celiha waxaan si gaara rabaa inaan u xuso cid walba kaalinta ay ku lahayd gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta iyo kuwa la jooga intaba ayadoon la kala qaadayn kaalinta ugu weyn ay ka qaateen ilaahayna waa ogyahay annaguna waa ognahay ilaahay waxaan leenahay subxaana watacaala miisaanka u saara xasanaadka sidoo kale degmada ragga iyo ganacsatada iyo mansab kasti oo degmadan loo deganaa cid ka harta ma jirto ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa soo xiray xafladda waxaan rabaa markaa inaan ka soo gebagabeeyo maadaama maalin xaflada ay tahay oo muhiimaddana ay tahay markaskan oo horey u socday shaqadiisii waxbarashadiisii laakiin hadda dhismo cusub oo aad iyo aad u qiimo badan loo dhisay in maanta min jadiid dhismahaasi xaflad in loo sameeyo oo muslimiintii dhagaalada bixiyey juhdiga bixiyey ay arkaan gabdhihii dhiganayay meeshaan dhaqaaladana ku bixinayay inay arkaan laiskugu yimaado oo runtii farxaddaasi iyo shaqadaasi laiskugu yimaado ayaa maaragtay muhiimadda ahayd
wilaayaadka islaamiga ah ayaa dib u dhis ku sameeya goobaha lagu barto diinta islaamka halka ay dowladda federaalka ee iyadana dib u dhis ay ku samayso iskuullada ku yaala meelaha ay xukunto halka warkaanaad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii beel ka tirsan qabiilka jareer weyne ayaa nabadoon cusub ku duubatay wilaayada islaamiga jubbada hoose sida warbixinta warkaasi uu kusoo gudbinayo cabdiraxmaan beder beesha reer makoondi oo ka tirsan beelaha jareer weyne ayaa dooratay nabadoon cabdicasiis macalin xaajiyow kaasoo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka shangol mafuula oo ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayay ka dhacday munaasabadan ay nabadoonka ku dooranaysay beesha ka tirsan beelaha jiraerweyne mas-uuliyiin salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka soo qayb galay xafladan suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jiraerweyne ahna afayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa u dardaarmay nabadoonka cusuba beelaha jareerweyne beelkimid eh iyo maanta nabadoon dooradeyd nabadoonka ma ilanka baahan yahay beesha in isku hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inuu isku hogaamiyo annaga maynan dhehee beelaha jareerweyne beelaha jareerweyne beelka mad'adda iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka baahan yahay lanka fadhii si deg deg ah nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niinbilaaben khayr allah siiyo jazaakumullaahu alkhayra jazaayalan awaamiirtii unubihiini beesha reer makoonta beeshii kow awaamiirtii fuliidii assamci wadaaca qaadati iyo nagati nabadoon cabdicasiis macalin xaajiyow oo ah nabadoonka cusub ay dooratay beesha ka tirsan beelaha jirarweyne ayaa isigana ka hadlay goobta marka wax yalla indooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may indoorideenna qabiilka maantana indoorideenna may indoorideenna kitaabka ilaahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaa ku ku xukuma taasna indoorideenna marka may leha dadkii ani hadda idoor- idoorideenna may siinka baahinya kitaabka ilaahay inaana qabada idinkana ila qabatoona jihaadkana in aan horumaro gadaashay samartoona diyaar eteena anagana diyaar waaye ilaahayna may kutugana ilaa ilaahay garab noo siiyo gabagabadii waxaa kelmaad dardaaran ah nabadoonka cusub u jeediyey suldaan macalin maxamed cabdiduuba iyo suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo labadooduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen marka siduu suldaanka sheegay saacaddan la joogo waa xaya cala aljihaad soo diyaar umanin waa xaya cala aljihaad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa waan garab istaagannahay intuu ilaahay kitaabkii ummadda ku wado annaga oo dhanna waa sidaa wey ikhwaani fillah waxaan u taagannaa kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala inaan u nusrayno dhiiggeennana bixinno biidni illaahi tacaala annagaan ugu horrayno insha allahu tacaala mustaxidiin soo miidin idinkana in sha allahu tacaala ikhwaani marka waxaan isu dardaarmaynaa qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahay inuu u nusreeyo haddaan nahay salaadiintanka waa soo dhowaynaynaa walaalkeenna cabdicasiis dhib aan u dooranno mogii dheef uma dooranin xaqiiqo waaye wax badan uu maanta haystuu weynaa eed badanoo uusan lahayn maantuu yeelanaa haddii ilaah yidhaha nabadoonka si guud waxaan ku dardaarmaa asagana nabadoono waxaa lagu dhisay kitaabka ilaahay haddii aad micnaha dheef ku heshan ilaahay subxaana qaadirka adigaa ay kuu qaas tahay haddii lagugu cayana ilaahay subxaana qaadirka fasawfa nutihim ajran cadiiman waxaad leedahay ajir weyn marka ku dulqaado insha allahu tacaala asagana waxaan leenahay haddii ilaah yidhaha ilaahay ha ugu kaalmeeyo midkii muxuu ahay kulley asaga maanta hal i doorto ma dhihin beeshaa garatay beeshii ayada ninkaa soo dooratan waxaan leenahay nin diineed ehlukhayr aad soo doorateen insha allah amhaalkiisana allah noo badiyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa doorta nabadoono iyo ogaasyo ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka warkii alfurqaana waa nageynta